magaalada muqdisho ayaa lagu qabtay munaasabadan oo lagu dhagax dhigayay dhismaha masjid iyo madraso loogu talagalay in lagu faafiyo diinta islaamka munaasabadan dhagax dhigga waxaa ka qayb galay culimo waxgarad dhalinyaro iyo mas-uuliyiin kale qaar ka mid ah culimo udiinka iyo xubnaha ka qayb galay munaasabadda ayaa si wada jir ah uga warbixiyey muhiimadda dhismaha masjidkan iyo madrasadan masaajidka waa masaajid loogu talagalay lagu cibaadaysto qur'aanka lagu akhriyo kutubta lagu barto diinta islaamka lagu fidiyo oo uu noqdo xalaqaad kala duwan sida ashar oo kale marka culimmadii waxbaratay ama dadka waxbartay kulli raggaasou ka mid yahay sheikh cabdiraxmaan suufi sheikh axmed xaaji mahdi sheikh abiibakar mixlaar raggaasoo dhan masaajiday dadka wax ku bareen ee iskool kuwa ayna barin jidka ahaayee isugu nimid ee dhagaxdhigiisiyaan isugu nimid marka intii mashaayikhahu kasoo qayb gasha dhammaantood muraadadooda alla soo dhaqo darajadoodana caaliya allah ka dhigo darajadoodana caaliya allah ka dhigo xaajiga khayrkan isku soo leexshay ee masjidka dhisaayane waa u ducaynaya isagana khayr badan allah siiyo waa ka mahad celihaynaa mashaa'ikhda inta ay garatay iyo xaajiga masaajidkan sharafta badan inoo dhisay waxaan leennahay ajriyo xasanaad aan la soo koobi karin allaha kaa siiyo intaan iyo in la egna way kuu ducay doontaa iyo in ka badanba waxaad soo celisay sharafka ilaahay subxaana wa tacaalaahay meeshaan waxa lagu qaban jira waa la ogyahay maantana waxaa u diyaarisay waa loo jeedaa jisadeeda ilaahay adduuniya aakhira ha ku siiyo waana ka mahad celihaynaa oo ah in maataqaanaa aan dhagaxdhig u samaynayna masaajid cusub oo la dhisaayo oo runtii ka kooban meelo lagu dukado meel wax lagu barto intaba ka kooban waana ilaahay mahaddii in maanta uu dhismahaas masaajidku noogu soo biiro deegaankan kaaraan oo a is leeyahay mataqaanaa aadan loogu baahnaa in looga dhiso masaajidkan waxaan balliyaynaa xaajiga aanan dhahno ilaahay ha ku garab galo ilaahayna ha kuu fududeeyo howlaha inaan u ducoyno xaajiga magumaane albaab kale ma furno warna waa dhammaaday xaajigaan u wada duceyhaynaa howlaha ilaahay ha fududeeyo masaajidka kii si dhaqsiya ku dhammaada allah ka dhigo walaalkeen meesha munkarka masaajid noogu beddelay ilaahay abaarabrinteer ha siiyo asagaan uga rajayhaynaa haddaana waxaa dhima alluhu fuudeeyo wajasaaka allahu khayran biljanna